barqanimadii maanta waxaan booqasho ku tagnay xarun dadka lagu tago islamarkaan lagu iibiyo mudaawaadka noocyadiis kala duwan oo ku taala deegaanka kunyiburu ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose waxaa xaruntan inagu soo dhaweeyey zakariya cali maxamed oo ah milkiile xaruntan dadka lagu tooba ee ku taala magaalada kunyibarow isagoo inooga warbixiyey shaqada uu hayo bulshada iyo faa'iidada uu leeyahay toobinka magacayga waa sakariya cali maxamed waxaan joogaa magaalada kunyibarow gaar ahaan xarunta mudaawaadka markas dhiburaxmaan litadaawi bilacshab alxijaama xarunta waxay u haysaa mudaawaadka iyo iyo daaweynta xijaamada markaskiina waxaa waaye markas dhiburaxmaan litadaawi bilacshaab walxijaama xijaamadana fadaa'id badana kusoo arooray xadiiska rasuulka kusoo arooray qaala rasuululahi sala allahu aleyh wasalam ina afdala maa tadaawaytum bihi alxijaamatu waqstulbaxri marka fadaa'id badana dadka u leedahay xijaamada rasuulkaa istoobay ninka tooban ujuuru siiyey asoo kudayanayna imaam axmed ibni xambal wuu istoobay asoo sunnada nooleynayo ninkii tooban ujuuru siiye marka xijaamada malakowkar fawaa'id ay leedahay dadka inta badan way yaqaanaan fawaa'id badanay leedahay cudur badan oo meel kale lagu soo daala lagu daaweeyaa madax xanuunka aan baxaynin dadka waa lagu daaweeyaa madaxa laga toobaa dhabarka laga toobaa infectiona laga toobaa bawaasiirka laga toobaa muraqa oo galaa laga bixiyaa jugti gaarta oo kale laga toobaa marka toobanka faa'iida badan uu leeyahay oo caafimaad dadka dadka waxaan ugu baaqaynaa inay ka faa'idaystaan ay soo gaaraan xarunta markas diburaxmaan litadaawi bilxijaama walacashaab oo ku taala jiira baydhabo magaalada kunyabarow toobinka ayaa ka mid ah mudaawaadka nabowiga ee laysku daaweeyo waxaana uu leeyahay faa'iidooyin caafimaad sidaba ay dhakhaatiirtu iyo culimmadu sheegeen wuxuuse u baahan yahay qof aqoon u leh